ee laga sawaabinayo ibuu waajibku maakii weeye yusaabu la abaal marinayo ee calaa ficlihi samayntiisa la sameeyo ee lala yimaado ruuxii laga abaal marinayo ajri iyo sawaab ka helayo wa yucaaqabu la ciqaabayo oo macnaa waa calaa tarkihi laysu ciqaabayo calaa tarkihi ka tegiisa laga tageen lala imanna dee ciqaab lagu mudanayo ama si isagu ka cabiray laysu ciqaabayo waxyaalahan marka xagga tacriifyada ah marka wax la tacriifinayo kol waxay ku tacriifiyaan shayga xaqiiqadiisa ama maahiyadiisa oo la sheego oo wuxuu isagu yahay waana tacriifka asalka ah iyo dee xad wixii dee kollay noqonayay kaas weeye kolna waxaa lagu tacriifiyaa shaygaa wixii ka dhalanayey ee ama xukunkiisa ahaa ama asartii isaga iyo samaradii asartii iyo raadkiisii ama samaradii kaba ratimaysay ahaa taas baa lagu tacriifiyaa sheekhuna dee waxa weeyaan tan ah shayga laasimkiisii ama wixii kaba dhalanayay ee xukunkiisu ahaa oo wixii laguba sheego oo taas buu imika doortay oo uu inoogu wada tacriifin doonaa haddaan taas soo yar dhaweeyo bal matalan salaada haddaan tacriifinayno dee salaadu waxay leedahay xaqiiqo macruuf oo ay leedahay oo tan ay fuqahadiiba dee ay kuba tacriifiyaan aqwaalun wa afcaal waxa weye muftataxatun bitakbiir wa muqhtatamatun bitasliim dee sharaa'id maksuusana leh waa hadallo iyo ficilo allahu akbar ay ugu horayso assalaamu calaykumna ay ugu dambayso kollay dee si ay u hagaagaanna shuruudo kale oo laba socoto leh marka waa xaqiiqadii salaada oo ficilkeedii iyo qowlkeedii baa la sheegay taasi waa tacriif xaddii dee macruufka ahayd ama shaygiioo xaqiiqadiisii la tacriifiyo haddii aan nidhaahno inagoo salaad ka hadlayna waa waxdii haddii lala yimaadana ajri laga helayo haddii laga tagana bal salaaddii waajibkahayd ciqaabe ay kaba iman salaaddii waajibka ahayd salaadda nafteedii maynaan tacriifin iyo xaqiiqadeedii maynaan sheegin ee wixii ka laasimayey la imaatinkeeda iyo samaynteedoo ama markaa ajri iyo sawaab ah ama haddii laga tago ciqaaba ayaan sheegnay oo waa adigu samaradii ama dee waxa weeyaan atartii ka ratimaysay iyada ayaan ku tacriifinay oo waa taa markaas bal markaa iminka waa san halkan inoogu dhigto waajibku dee waan arki doonaa insha allahu tacaala iminka sani xaqiiqadiisi maahe waxaan dee ay kuba tacriifiyaan uu yahay waa wixii la yskaba dalbay dalaba jaazima waa isaga xaqiiqadiisii baa markaa la sheegaya la tacriifiyo maahiyadii imika laakiin maxaa kitaabka inoogu sugan wixii bal waajibkaas ka dhalanayay ka laasimayey ee haddii dee la sameeyona ajri iyo sawaab waa wax isagii isagii maaha waajibkii ee waa wixii ka ratimayay samayntii haddii laga tagana ciqaab ahaa bal markaa tacriifkani maaha tacriifkii xaqiiqada iyo maahiyada shayga la tacriifinayey ee waxay noqonaysaa waa tacriif bal markaas ah in rasmi ama waxa dee say barhkoodka ama culumta qaarkood lagaba cabiro oo ujeeddadu caddayn la caddeeyo uun asartii ama xukumkii ama samaradii adugu wax isaga laasimayo uun la caddeeyo dariiqaasuu maray dee xagga xaqiiqada ama tacriifka marka la eego waajib ahaan iyo sidiisa marka loo tacriifinayo tacriifkiisii maaha wuxuu bal markaa yidhi falwaajibu waajibku waxa weeye maa wixii yusaabu la abaal marinayo oo macnaa waa ciddii dee waxaan samaysay laga abaal marin oo lagaga abaal marinayo calaa ficlihi samayntiisa oo ruuxu hadduu la yimaado dee shaygan lagu waajibiyey waxa weeye oo uu la yimaado ilaahay daraaddii subxaanahu watacaala iyo imtihaalu amarkiisa uu hoggaansamayo wuxuu mudanayaa ajri iyo sawaab buu mudanayaa jaanibkaas tacriif dhan markaa inooma noqonayooo dee sunniiba waatan arki doonno sawaab in laga helayo haddii la sameeyo qaybtan dambaa sunni uu kuba baxaya wa yucaaqabu la ciqaabayo oo shakhsigii loo ciqaabayo calaa tarkihi ka tegiisa laga tago halkan kolley tacriifkan arrinta ku yar sugani waxa weeye khaasatan qaybtan dambe waajibaadkan laynagu waajibiyaan laba imanayno ka tegooda laga tago ruuxuu horta ciqaab buu ku mudanayaa laakiin dee kol haddaanu wuxuu kufri iyo gaalnimo keenahayn san dee ahlu sunnaba qowlkoodu yahay ruuxaasi hadduu isagoo saa kuba dhinto dee wuxuu ku sugan yahay taxta almashii'a oo ilaahay subxaanahu watacaala hadduu doono waa ka dhaafayaayo isagaaba yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa haddii uu doonona dee waxaan uu mutay uu dembigiisan ku mutayee waajibka taga ayuu u ciqaabayaa markaasa cibaaradanna wayucaqabu calaa tarkihina waxay cibaaradu ay tahay dee kol haddii laga tago in laysu ciqaabayo si wax waciidkii fulayo oo ruuxii katagga laga helaba ciqaabtii ay kuba imanayso marka dee waa nasa muctaqadkii ayaanu ahaa marka cibaarada waxaa ka toosnayd isagoo kaba cabira amasey barhkood dee cibaaradiisa ku tawjiyeen ciqaabi ka ratimaysa katageed marka ama ha fusho ama yaan lay fulihinba oo ilaahay cafigii ama wax kale ruuxii aanay uguba fulinbe ama lagaba uu ka cabiraba lagu mudanayo ciqaab oo ruuxii dee waajib ka tegay ciqaab waa mudanaya laakiin ciqaabtii ruux kastaba ma ku imanaysaa taas kolley dee ciddii cusaadda ahayd wax ka mida way ku iman oo waa taa cusaad naargelaya aan ognahay laakiin shaksigii mucayankaa markay noqoto kuwa ay ku timaad iyo kuwaanay ku imanba way yeelanaysaa kuwa ilaahay cafigii subxaanahu watacaala wixii uu ka tegey lagagaba dhaafo in shafaacatu shaafic bal lagagaba dhaafo camalkiisi oo saalixaayo ka badnaa iyo waxyaalo kale oo khayr kale adigu bal umuuro kala duwan baa ruuxa keena in lagaba dhaafo wixii dee dembihaayo uu laba yimi dee taasna way imanaysaayo bal markaa waxaan leeyahay un cibaaradan wayucaaqabu calaa tarki dee san daahirkeedu saa weeye ama wixii markaa uu ahaa cibaaradu ay keenaysay dee arrinta jirta ama ictiraadka halkan ku imanayaana waa jaanibka aan sheegnay oo ay ahayd cibaaradu cibaaro ka mudan oo ama say barhkood hadalkiisa ku ta'wiiliyaan ku tawjiyaan ciqaab ay ka ratimi ama laba waxa weeyaan laba idhaa dee ciqaab laguba mudanayo ee maaha un in waajib kastoo laga tegay ciqaab lagu mudanayo arrinku taas ma aha oo ruux kastoo waajib ka tegayba mid kastaaba gaar ahaantiisa waciidku ugu fulayo xaalku saama haddee say nusuustu inok aynu markaa ay noo caddaynayso bal waajibkii kaas weeye wayucaaqabu calaa tarkih tarkigiisi lagu ciqaabayo iminka halkanna ogow marka haddii la ydhahaa waajibkii dee haddii aynu amhilo soo qaadano khaas ah way noqonaysaayoo dee tacriifkii ayay inoo sii caddaynuun laakiin cilmigaan hayna wax guud buu ka hadlayaaye jus-iyaadkaasi dee cilmi fiqi bay noqonayaan kalesa marka dambeba aan sheegi doono balkaasi waa waajibkii tacriifkiisi intaasaan kuba dhaafaynaa walmanduubu marka waana tacriifkii istilaaxaan un xagga luqada oo kale imika maynaan taabanoo bal waxaan doonaynaa un istilaaxiyo wixii maqsuudkaa inaan ogaano walmanduubu manduubkuna maakii weeye yusaabu la sawaabinayo oo calaa ficlihi samayntiisa la sameeyey ruuxa laga abaalmarinayay ajri uu ka heli walaa yucaaqabu aan la ciqaabahayno ruuxii loo ciqaabahayn oo calaa tarkihi ka tegiisana aan laysu ciqaabahayn oo manduubkii waa waxa haddii lala yimaado la sameeyo ruuxii sameeyey ee dee imtihaal u sameeyey iyo amarkii ilaahi iyo faritaankii la fariyo jidayntaas inuu ku dhaqmo u ku camal falo ajri iyo sawaab uu ka helayo jaanibkaa waajibkii waaba iskagaba mid waayo tacriifkaa qaybta hore juska hore waa lahaa intanay ku kala baxayaan walaa yucaaqabu aan la ciqaabahayna calaa tarkihi ka tegiisa laga tagana cid aan loo ciqaabahayn ciddii ka tagtay aan loo ciqaabahayn bal kaas baa isaguna sunno laydhaha markaa lafdiga almanduub iyo sunno iyo atadawuc iyo nafliyo intuba waa lafaado islaba mid ah oo waxa weeyaan waana see dee culimmada mucdamkoodu qabaan inaan farqi u dhexeeyaa jirin dee qolooyin kala farqeena way jiraan oo mararka dambe aynu arki doonno aqwaashooda iyo waxyaalihii ay yidhaaheenba ama ay ku kala farqiyeen haddii aan la yidhaha insha allah bal kaas baa manduubna la yidhaah oo waa sunnihii baa isna tacriifkiisii tacriifkuna hadda waa sidaan markii horeba lahaynuuno dee iminka xaqiiqadii sunnada iyo waxa weeyaan tan xukumkan xaqiiqadiisu waxay tahay sharcigaa tacriifkii maaha iyo maahiyadiisii ee waa wixii ka ratimayey wixii ka dhalanayey ama isaga ka laazimayey baa laynoogu tacriifiyo waa shaygii xaqiiqadiisii imika halkan kuma sugna ee waa wixii ka ratimayo haddii la sameeya ajri laga helaya haddii laga tago ciqaab ma laha waa taas waa wax ama xukum ah ama isaga laasimkiisii ah ayaa lainoogu tacriifiyo kuwa kalena waa saasunbaabay yihiin waalmubaaxu mubaaxuna maa wax weeye ama shay laa yusaabu aan la abaalmarinahaynoo calaa ficlihi samayntiisa la sameeyey aan la iska abaalmarinahayn walaa yucaaqabu aan loona ciqaabahayn calaa tarkihi axad iyo dee shaksi calaa tarkihi ka tegiisa laga tegay oo isaga kan mubaaxu waxa weeyaan waa waxaa la banneeyey waxaa laysu fasaxay waxaa labadiisa dhinac ficilkii iyo tarkigiiba ay isku mid un yihiin oo haddii dee la sameeyona marka la eego uun isaga cayn daatadii ama shaygan la eego samayntiisa in wax kale iyo ictibaar kale aan la eegin aan la iska abaal marinahayn oon ajri iyo thawaab aan laga helahayn haddii laga tago la yska daayana wax ciqaaboo ruuxii u iman iyo wax canaanoo xaggaasu dee maxaad uga tagtay la odhanayaa aanay jirin marka malayusa kaas baa mubaax laydhaah inta badan xukumkan sharcigii dee waa tan alaxkaam atakliifiyaba takliif ay kaba cabiraanee ruuxii mukalaf la yidho waxay kulfo iyo mashaqo ku sugantoo la ysfaro ama dee faritaankaasi imaatin lala yimaado ha noqdo ama ka tag laga tagayo ha noqdo oo isagubayn waa dee waxaan waxbaa la iska doonaya laakiin laga dheeraada laga doonaya waxyaa qaybta inoo dambaysa taas kulfaa ku sugan iyo mashaqoo tan baaba dee takliif ma loogu magacaabay ama xukum takliifiya ama ibaaxadu labadiiba waa isku mid wax kulfoo ruuxa ugu sugani ma jirto marka inta badan soo aroorintooda ay jaanibkaas si haddii lala yimaado iyo haddii laga taga ay siman yihiine midkoodna aanay raajix ahayn dee waxa weeyaan ama ficilkii ama ka tegii soo aroorinta axkaamtii sharcigeed lagu soo arooriyey gees waaba iska yar takliibuun iyo musaamaxo walow bacdigood ay idhaahaan waxay culimmadu bilacsadeen ama jaanibkaas dee wixii mubaaxa ahaayee laysu banneeyey jaanib bay ka soo gelaysaa takliifkaasi oo ictiqaadka ruuxu uu ictiqaadinayo waxaan ilaahay inuu banneeyuu mubaax yahay ictiqaadkaas ayaa ah oo meeshii kaba imanaysa nooc dee xaggii axkaamtii sharcigahaydba soo geli waayo ictiqaadkii nawaana wax laysba faray ama layskaba doonayo barhkood ba saas laakiin qaaliban waa adigu iska yar musaamaxa uno dee waxaan kolfa ay ku sugan tahay ama ficilkii ama katagiisa taas baaba dee horta asal u ah xukumkii sharcigahaa bal mubaaxina kaa weeye oo wuxuu hi walmubaaxu maa wax weeye ama waa wixii iyo shaygii laa yusaabu aan la abaal marinahayn oon layska sawaabinahayn calaa ficlihi samayntiisa waxaan markii hore tacriian dee cibaarada af soomaaliga raaciyey waa markaynu eegno unu shaygan iyo waa noocan aan eegnay wax kale aynaan ictibaarin ayaanu sawaab yeelanahayn taa waxaan macnuhu yahay shaygan mubaaxaa samayntiisani ajri way yeelataa laakiin waa haddii ayba masalan niyo ay laba raacdo oo dee imaka ruuxi cuntadan aan cunayno iyo seexashadan aan seexanayno iyo waxyaalahaasi waa afcaal iska caadiya iyaga daatadooda wax ajriga oo ku tacalluqayaa ma jiro laakiin haddii niyo khayri ay raacdo oo cuntadii aan cunayo daacadii ilaahay inaan ugu xoogaysto aan hurdadii u seexanayo niyadaasi dee in badan helo khayrka ahaa waxyaalahaasna kollay niyo ay ku samayn jireenoo inaan bal masalan dee jirkaygii intuu wixii uu xaggaa nasasho uga baahnaa uu helo saa daacadii aan dee anigoo nashaadaysan aan soo kaco oo aan tacabkiiyo waxaasi ay iga suulaan siaan daacadii dee nashaad ulaba imaado niyo khayr baa meeshii timi wuxuu isu rogayba dee mubaax wuxuu isu rogayba cibaada iyo daacuu isu rogaya taas markaa shayga daatadiisu may keenin xukunkaase waxaan la xidhiidhay ee niyada ah ayaa keentay in ajri iyo tawaab laga helo marka waxaan cibaaradaa hortaasaan ku saarayayoo dee waxaan eegaynaa imika umuuraha kale ee waxaa la xidhiidhi kara ee keeni kara inuu ama ajri yeesho ama ciqaabo ka timaado hadduu shay xaaraam ah ama shay aan laysu badnayn wasiilo uu yahay waxaan mubaaxi oo uu ku gaadhsiinayo dee bal markaa marka aynaan umuuraha eegine sidiisa waxaan loo eego waxaa labadiisa dhinac ficilkii iyo tarkigii ay siman yihiin ee haddii aada la timaado kan ficilkiisii aada la timaado waa kuu bannaan yahay haddaad ka tagtana iyadooy siman yihiin waa kuu bannaan yahay kaas baa mubaax lagu magacaabaa bal wlmubaaxu maa laa yusaabu calaa ficlih walaa yucaaqabu calaa tarkihi bal kaasna waa mubaaxa tacriifkiisii waalmaxduuru maxduurka iyo dee muxaramkii iyo wixii waa isla wada mid oo u alfaado macno keliyo tilmaamaysa haddaba maxduurku iyo waxaan la manciyey ee dadka loo diiday laga xarimay maa wixii weeye yusaabu la sawaabinayo oo waa faacilkiisa calaa tarkihi ka tegiisa uu ka tegay laga ajri siinayo wa yucaaqabu loona ciqaabayo calaa ficlihi samayntiisa uu sameeyeyna loo ciqaabayo bal markaa waxa weeye maxduurkii ama xaaraamkii ama muxaramkii iyo mamnuuciyo wixii wuxuu noqonayaa waa waxa ruuxu hadduu ka tago ka dheeraado dee ajri iyo sawaab uu ka helayo laakiin halkan walow markii horena dee aan waxba aan yar ka tarkiisina kolley cibaaro aan yar raacinaya dee hadduu ula yimaado amarkiisii u guto ama imtihaal waa marka ajrigan iyo sawaabkan uu ka helayaa ee katagaa laga sawaabinaya waa marka katagiisaasi yahay imtiaalan subxaana imtihaalan liamrillaahi subxaana wa tacaala isagoo amarkii ilaahay ee rabiidhi ka dheeraada u hoggaansamaya oo waxaa jirta dee bal xadiidkii macruufka ah ee shahiirka ee saxiixayn ee ruuxu hadduu xasano ku hamiyena ajrigii in looga qorayo inta aanu samayn xasano loo qori hadduu sayi-a ku hamiyena oo markaa aanu sayi-adii samaynna ajri loo qoraya haddaba sayi-adiibuu iska daayey ajri loo qorayo xadiidka riwaayaadkiisa waxaa kuba yimi dee mid kaba mida oo ilaahayna malaa'igtiisa ku odhanaya u qora xasanada innamaa tarakahaa min jaraaya wuxuu waxaan uga tegey oo waxaan uga fogaaday aniga daraadday oo hadduu ninku uu macsiyadiibuu ka tegey dadkii uu ka xishoonayo xishood dad buu ugaba tegey isagoo awood u waayey buu kaba tegay oo gaari kari waayey wixii oo kale cabsi wax kale uu ka cabsaday oona cabsidaa ilaahay buu ugaba tegey iyada taasi ma aha ka tag uu ilaahay daraaddii uga tegey ka tag imtihaal ugaba tegey oo wax sawaaboo ugu jirayaa bal ma jiraan ficilkii haddii dee casmi adagoo uu goostay oo waxaan ku dhaqaaq haddaaniga waxaani jirin ahaa taasi ciqaab baabay keenaysaa ee bal taasi horta sawaab ma jirayo ee waa waxaan markii uuga tago isagoo imtihaal ugaba tago arrin kalena way jirtaayo kolley waajibka iyo halkan xaaraamta u dhaxayn kara oo keenayaba inaan waxba waajibkii imtihaalka laguma qaydin walow kolley dee muhim ay tahay qaydkaasi waxaan waajibkaa markaan imanayno aan la imanayno kolley niyan kula nimaadnaa oo haddaan salaad tukanayno haddaan taasoo dee waan u qastaynaayo niye iyo kolley qasad baa jira markaa ruuxii aan qasadkaa iyo niyadaasi ka xumaaneen dee riyo iyo waxyaalo kale u jeedin sawaabkii waa imanaya laakiin halkan ruuxuu isagoo macsiyadii kaba tegay ayaanay kol aanu kaba fikirahayn ka tagan niyadiisa iyo qalbigiisa ama tasawurkiisaba aanay macsiyadani ku jirin manaanu samayn oo iyadii in dee inay inaan la samayn baa laba doonayaaye ma ayn shardi ma aha dee inuu had iyagoo ruuxu uu xusuusan yahay macsiyada ka dheeraanteedii oo diinigiisa ay kuba jirto sidaa ugaba tegayo oo isagoon waxaaba haabka ku hayn ayaaba wixii uu kaba dheeraanaya marka taasaa keenaysa markan ruuxa laga sawaabinaya ee ajriga uu kaba helaya waa ruux dee meeshii yimi imtisaalkaas niyada ay ugu jirto ilaah baa waxaan kuu diida ka dheerow markaas baa uu mudanayaa sawaabkii iyo ajrigii markan kale dee macsiyadii waa ka badbaaday oo dembi inay kuma jiro oo waa kaa lamu imane laakiin haddaanu waxaan fikirkiiba kuma jirin dee waa shay uu marka waxaa la arkaa sawaabo inaanu taa kuba tacalluqin haddaba maa yusaabu waxa la yska sawaabinayo yusaabu waa dee faacilkiisii la abaal marin calaa tarkii ka tegan uu ka tegey dee imtihaalaan ugaba tegey wa yucaaqabu la ciqaabayo calaa ficlihi ficilkiisii halkanna waxaa inoo soo noqonaya si aan waajibkii nidhi ee waajibkii wuxuu ahaa wa yucaaqabu taarikuhu kanna wa yucaaqabu calaa ficli baa inoo taala ee laakiin labaduba isla baab keliya weeyo kol haddii arrintu ciqaab ay tahay waxaana gaalnimo lagu dhintay aanu ahayn iyada markaa arrinku waa taxta almashii'a oo ruuxii mucayanka ahaa dee si guudun in la ydhaha cusaadu waxaasay mudan iyo dembigan waxaasaa ka ratimaya ama jasihiisa iyo abaalkiisa uu yahay mooyaane laakiin markay shaksigii mucayankaa noqoto in looma jasminayo macsiyadiisii uu ku jiray ee ahayd xaaraam uu ku dhacay iyo macsiyo inuu ciqaabteedii uu dee laabudda uu mudanayo katagii uu waajib kaba tegayna inuu mudanayo dee ciqaab uu kuba mudanayo shaksigan mucayankii taa lama jasminayo waa taxta almashiya marka arrinta waxaa halkan dee kaba roonaan lahayd sidaa kuwo kaleba ay kaba cabireen walow hadalkiisa la tawjiihiyey wa yucaqabu calaa ficlihi macnaa lagu mudanayo ciqaab samayntiisa la sameeyo marka ruuxu waa mutay laakiin dee fulitaanka ay ciqaabtaasi fulaysay taasi waa wax ilaahay subxaana wa tacaala kuba xidhan oo rabbi ama waa ku fulin ama waabuu kaba dhaafayaa laakiin ciqaab meesha way jirtaa in lagu mudanayo ama ruuxii in la yidhaaho waa la ciqaabayaaoo dee waa kol hadduu waxaan ku dhacay waa la ciqaabayaa oo waciidkii laga dhiga mid laazimaya taasi kolley sheekhuna ma ay haynba dee si uu isaguba qabay marka la eego dee aynu eegno dee qolooyin gaara ayaabay fikradooda taas iyo ra'yigooda ay ahayde cibaaradaasna noqotay laakiin kolley cibaarada dee waxaa ka yar ratimayaano daahirkeeda waa taa se lagu ta'wiilin ama macnuhu uu yahayna taasay noqon wa yucaqabu calaa ficlihim waalmakruuhu makruuhuna oo waxaa la nacay ama makruuha waa wax laga roonyoon samayntii maa wixii weeye yusaabu la sawaabinayo oo calaa tarkihi ka tegiisa laga tago oo ruuxii haddii uu ka tago waxan oo uu imtihaal ugaba tago dee taas waa la sawaabinayaa ajri buu kaba helayaa oo waa dee imtihaal taa ugaba tago ee tanna waa saasun haddaan imtihaal jirinoo waxani waa shay makruuha ruuxii lama u iman laakiin inna fikirkiisa iyo taas waxani shareecadii baa dee ka dhigtay makruuhe ka dheerow taasi kumay jirin yada taa dee sabaab kuma tacalluqayo ee wixii waanu samaynuno dee bal ama wixii uga iman lahaayee yar low mayaana ciqaabiba kaba iman layn iyo wixii dee amaan iyo wixii unbaa meesha kaba baxaya ee ajrigu kolle wuxuu ku xidhnaanayaa imtihaal inuu uga tage maa yusaabu calaa tarki walaa yucaaqabu aan laysuna ciqaab ahayn calaa ficlihi samayntiisa la sameeyo aan laysu ciqaabayno ruuxu hadduu laba yimaado oo wixii dee bal makruuha ahaa ee shareecada xaggeeda aan ku toosnayn ee laga roonaa haddii uu waxa weeyaan laba yimaado ciqaab isagii kuba mudan maayo waxba amhiladuna waa waxaa heli kartaan amhiladii waxyaalahan waxaan doonaynaa unba lafdiga inaan dabdino bal taas baa tacriifkii guud ay tahay ee umuuraha shantaa inoogu tacriifiyey labadii inoo hadhsanaana isagaa tacriifinayo wuxuu yidhi wsaxiixu saxiixu maa yatacallaqu wuxuu ku tacalluqayo weeye bihi isaga annufuudu furitaan uu fulo oo qaradkii iyo maqsuudkii laga lahaa la gaadho taas uu ku tacalluqayo oo wayuctadu bihi la tood wayo oo la tirsanayo la ictibaarinayo wixii loo baahnaayee waxaan looga baahnaay oo dhan buu kulansaday markaasuu noqonayaa dee wax ama hadduu waajib ahaa ama dee wax layska dalbay ah cibaado ahaana ruuxadimadiisa ay ku beri noqoto oo wixii aathaar ahaa ay kaba ratimanto haddii waxa weeyaan uu caqdiba ahaana sabeeci oo kale qaradkii laga lahaayo waxaanba dee ujeeddadii laga lahaa la gaadho oo ay markaasoo ama naqlal mulkiya iyo dee xilaliyo intifaaci iyo ama xilal istimtaac iyo haddii uu nikaax iyo waxaa ahaa bal kaas baa lagu magacaabaa oo saxiixu waa kaa od bal saxiixu horta waxaa jirta oo dee insha allahu tacaalana waan arki doonaa wixii halkan kaba dambeeye axkaamtan sharcigaa ayay laba u kala qaadaanoo xukum takliifiya iyo axkaamta ay wadciga yidhaahaan oo xukum wadcigay u kala qaadaan xukumka takliifigii oo waxyaalahaan soo aragnay waa wax dee dadkii ama afcaashoodii iyo aqwaashoodii kolley iyo umuuraha kuba tacalluqsan oo waa waxaa dee dalabkuna kuwa yimee ruuxii mukalafkaa laga doonayo inuu la yimaadou sameeyo ama kaba dheeraado xukumkan wadcigiina waa waxyaalahan ama dee ilaahay subxaana wa tacaala wax shay kale sabab ugaba yeelay ama shardi uga yeelay ama shay maanico haddii waxaasi jiro dee wixii uu meeshii kaba baxaya lagaba dhigay ee waa umuuraha kolley waxyaalihii ama laysfaray ama dee taasba laba socotee asbaabtood iyo shuruuddood iyo mawaanicdood ah xukumka takliifiga ama xukumkaa dee takliifkaana shanta horey ku khaas yeelaan labadan waxay kaba dhigaan axkaamtan wadciga ah oo dee bil maalan lafdiga saxiixu imanka waaji waxyaalaha horeynu soo marnay ee layskaba dalbay ama ha noqdeen wixii dee dalab jaasima layska dalbay ama mid kaleba eh ee ama aqwaal iyo afcaalba ahaa dee haddii wixii looga baahnaa laga wada helo saxiixii bay noqon haddii wixii keenaya in la ictibaariyo oo wixii ay noqdaan dee si laysu farayba in loolaba yimi oo wixii ay xasilaanna dee saxiix ma noqonayaan jaanibkan kale dadkii ay noqonayaanoo waa wax adigu bal umuurahaas xagga marka la eego shuruudood iyo asbaabahood iyo waxyaalahaas wujuudkood iyo wujuud la-aantood intuu kuba xidhnaado saa ama saxiixu u noqonayo ama baadil u noqonayo bal waxay yidhaahaan labadan iyada taasay ka dhigaan laakiin markan dee kitaab kale gaadhno insha allahu tacaala ee laba unbuu ka dhigto iyagana saddex kalea jire uu dhammaynaya hagaagna u kala saaraya ayaan dhammaan sida dee waxyaalaha farqiga udhexeeyana insha allahu tacaala aan ogaan doonaaye bal saxiixu waxa weeye oo isagaa sheekhu markaa walow qolooyin kale xukumkaa sharciga dee takliifkaa shanta hore un ay ku daayaan kan labadani axkaamtii wadcigeed ay ka mid yihiin sheekhu laakiin dariiqa uu maray waxa weeye axkaamtii sharciga ahayd inay tahay toddobadaa tahay marka wuxu uhi wasaxiixu saxiixu maa kii weeye yatacallaqu uu ku tacalluqayo bihi isaga annufuudu fulitaan wixii uu fulo ama qaradkii iyo maqsuudkii iyo wixii la gaadho laga lahaa ee taas uu ku tacalluqayo wayuctadu bihi kollay nufuud iyo wayuctadu bihi waa laba lafdi oo macno keliya wada leh dee lafdigu ha kala dunaado inta yare u yar dhexaysaana waxa weeye markay cibaado noqoto nufuudna way ku sifeeyaan ictidaadna way ku sifeeyaan laakiin cibaado markay noqoto laakiin markay waxyaalahan kale cuquudda ay noqmarkay cuquudda noqotaan ujeeda nufuudna way ku sifeeyaan ictidaadna way ku sifeeyaan markay laakiin cibaadada noqoto ictidaad unbay xagga istilaaxooda ka dhigaane lafdiga nufuud ama taas kama dhigaan walow maqsuudku mid yahay oo waxa weeyaan nufuudku imaka asalkiisa hore bal nufuudu sahmi oo kale leebkii la ganay ee dee halkii lagu waday gaadhay ama ha dhacdo sida macnihii luqada uu keenayo wixii intuu ku dhacay xagga kaleba uga buxu ka dusay oo kale ama dee qaradkii iyo wixii loo ganayay uun balha sidiisii u gaadhay taas baaba nufuud labaydha nufuudulxukmi oo kale dee haddii xukum la rido xukumkaa furitaankiisa iyo socodsiintiisa oo kale nufuud baaba xaggii luqada laydhaa marka waxa ay tahay ujeeddadii waxaan loolaba yimi ayaa la gaadhayaa oo ujeeddadii baa xaqiiqoobaysa oo la gaadhayaayoo bal maalan hadday cibaado ahayd ee hadday cibaadadu kulansatay wixii shuruuddeedii kulansatay arkaanteedii adugu wax alla wixii dee ay ku hagaagaysa ay kulansato sidaa ruuxu uu laba yimaado waajibkii saarnaabaa ka dhacaya waana dee waxa weeyaan wixii loogaba jeedo waajibkii saarnaa ayaa harta ka dhacaya oo dimadiisii baa ku beri noqon ajrigiiyo sawaabkii waa kuba helaya hadduu waxani bal maalan beec oo kale ahaayo dad wax kala iibsanaya oo wixii sharcigu u ictibaarin jiray beec inuu hagaago meeshii ay taallo bal markaasna dee uu saxiix buu noqon oo waxa ku tacalluqaya nufuudka ama ictidaadkaasaa ku tacalluqayo dee wixii la kala iibsaday labadii shaksiga kala iibsaday bay kala raacayaan oo mid kastaba milkigiisii milki cusub baa usoo kordhayo waxaan imika uu soo wareegee ka kale uu ka qaatay uu milkiyo wixiibuu ku intifaaci karaa waana qaradkii iyo ujeeddadii lagaba lahaa markaa nufuudkii ama ictidaadkii baa laba helay haddaba ka dee kulansaday wixii shuruud looga baahnaa halkan inuu hagaago ee ama shuruuddiisii ahayd iyo arkaantiisiiy wax alla wixii dee loo ictibaarin jiray maxaa la odhanayaa waa saxiix baa la odhanaya saxiix baa la odhanayaa kii isagu laakiin taa wax laga waayey waa jaanibka kale oo wasaxiixu maa yatacallaqu bihi nufuudu waa nufuud wuxuu ku tacalluqaya waa taan sharaxna wayuctadu bihi la tirsanayo la toodwayo oo la ictibaarinayo dee wuxuu noqonayaa waxaa ahartiisii iyo qaradkii laga lahaa la gaadhay ee la helay oo markaasaa sidaa uu noqonayo kaa lagu toodwa ee dee markaa la ictibaariyo walbaadilu baadilkuna waa kii cagsigii uun maa laa yatacallaqu waxaanu ku tacalluq ahayn weeye bihi isaga nufuudu nufuud walaa yuctadu bihi oo macnaa dee baadilkii ka soo qaad salaad aan weysela aan ruux tukaday salaad baadilay noqon oo shardigeedii baaba la waaye dahaarada ahaa markaa waajib kagama dhacayo oo dee bal haddii waxaan uu qastay oo uu markaa ogaana dee dembi weyn baabu kuba dhacaya aada u foolxun waajib kaga dhacayo dimadiisa ay ku beri noqonaysaa ma jirto markaa ictidaad ama nufuud ictidaad meeshii maba jirayo haddii bal markaa beeci oo kale ruux waxaanu lahaynuun uu iibiyo uu ruux kale kasii iibiyo dee waxaan mabuu lahayn oo isagii ma milki yahayn saa daraaddeed wax ka ratimaya halkan oo naqlal milkiya umuurihii tiima jirayso oo beec baadiluu noqonaya marka wax nufuuda ama ictidaadoo ku tacalliqaya ma jirto dee wixii dee matalan shareecadu ay u dhigtay waxani si u hagaago waxaan si loo ictibaariyo wixii baa meesha ka baxaya kaasna waxaa lagu magacaabaa baatil baa lagu magacaabaa faasidna imanka dee inta badan lama kala farqiyo meelo yaroo kooban mooyaane bal marka la eega culimada intooda badna agtooda walbaadilu maa laa yatacallaqu bihi nufuudu walaa yuctadu bihi bal kaas baa isaguna baadil lagu magacaabaayo waa kaa tamaradii iyo wixii isaga looga jeeday aanay kaba ratibma hayn ama cibaado ha noqoto ama caqdi haba noqoto kaa hore saxiixiina waa kaa wixii looga jeeday meeshii la gaadhayo ujeeddadii laga lahaa la gaadhayo ee ka guud yani sharax iyo waxyaale isku daalina waayo kolkol sharaxan walow sharax dheer aanu ahayn oo dee uu kooban yahay haddana dee ama aqwaala waa soo naqlin kolkol kutub dee aanu ruuxu bal masalan ama marka la eego usluubkay u hadleen uu usluub yar sareeyo ruuxii mubtadigaa ku yar adag su adraagteeda u suuraysto ama aanu heliba karahayn ama umuuro ayuu u celcelin oo dhici karto taasna inay tacab kuba keento ama dihnigiisii tashatud ay kuba keentee bal muhimku dee ruuxii hore u akristay mooyaane horta aan ku yar dadaalo waayo dee ninkii isagu himo leh hee dadaalla haddii ilaahay inoo dhib yareeyo waxoo dhami way iman doonaan oo markaas yo insha allahu tacaala waan sii way doonaa talabaad wax aan leenoo dhami tacriifyadani kitaab kastoo aragno way kusoo noqon doonaan laakiin iyagoo dee ama saaka basisan iyadoo la tacliilinayo iyadoo umuuro tacriifyo kala duwan la sheegaye waxaan leeyahay bal aan dabdina matigaan taas kaa guud yani sharax iyo waxyaale isku daalina waayo kolkol sharaxan walow sharax dheer aanu ahayn oo dee uu kooban yahay haddana dee ama aqwaala waa soo naqlin kolkol kutub dee aanu ruuxu bal masalan ama marka la eego usluubkay u hadleen uu usluub yar sareeyo ruuxii mubtadigaa ku yar adag su adraagteeda u suuraysto ama aanu heliba karahayn ama umuuro ayuu u celcelin oo dhici karto taasna inay tacab kuba keento ama dihnigiisii tashatud ay kuba keentee bal muhimku dee ruuxii hore u akristay mooyaane horta aan ku yar dadaalo waayo dee ninkii isagu himo leh hee dadaalla haddii ilaahay inoo dhib yareeyo waxoo dhami way iman doonaan oo markaas yo insha allahu tacaala waan sii way doonaa talabaad wax aan leenoo dhami tacriifyadani kitaab kastoo aragno way kusoo noqon doonaan laakiin iyagoo dee ama saaka basisan iyadoo la tacliilinayo iyadoo umuuro tacriifyo kala duwan la sheegaye waxaan leeyahay bal aan dabdina matigaan taas tacriif alcilmi waljahli bal lafdigan alcilmi waxyaalahan iminka aan ku jiraana weli kitaabkii ama fanigii usuulka ahaa usuulkii nooma bilaabin laakiin waa muqadimaad baan ku jirnaa uun waa waxyaalaha hordhaca ayaan ku jirnaa oo markan iyagii dabdineen suuraysano kollay ay inoo sahlayso waxa dambeba fahamkiisnae laakiin waa iminka muqadimaadkii fadniga unbaa weli inoo socda waa cilmigii iyo jahliga tacriifkooda ujeeddadu cilmi maxaa la yidhaah jahlina muxuu yahay xaqiiqadoodu maxay tahay marka wuxuu yihi raximahu llahu tacaala sheekhu walfiqhu fiqhigu akhasu waa mid ka khaasan min alcilmi cilmiga macnaa cilmigu madluulkiisa iyo macnahan uu keenayo lafdiga alcilmi ayaa ka waasacsan oo ka ballaadhan madluulka iyo macnaha cibaaradan ama kelimadan alfiqhu ay leedahay waayo shalaytaynu soo aragnay alfiqhi tacriifkeeda wuxuuna soo yidhina axkaamtan sharciga ah ee dariiqeedu uu ama sida lagu ogaanayaa ay ku sugnaanaysaa ay ijtihaad tahay garashada la garto ayaa fiqhi la yidhaahaa marka waa wax khaasa waa axkaam sharciya oo axkaamtaa dee ijtihaadiga ah ayaa macrifadeedii fiqhi la odhanaya laakiin markaan cilmi nidhaahno waa madluul waasica oo cilmigaa dee fiqhiga ahaa waa la odhanayaa cilmi cilmi kaloon axkaamta sharciga calaaqaba la lahayn oo sida dee naxwo iyo sarfiya culumtii carabiyada ama culumtan kale dee dambeba iyo casrigaba iyo masalan cilmigii tafsiir iyo xadiis iyo wixii oo dhan cilmi baa lagu magacaabayaa marka xagga macno ahaan markaan eegno fiqhigu waa qeyb cilmiga kaba mid ah saa daraaddeed in markaan leenayo alfiqh fiqhi dhammaantii waa cilmi laakiin cilmi dhammaantii fiqhi maaha haddaan faqiih nidhaahnana maxay noqonaysaa kullu faqiihin caalim ruux kastoo faqiih oo dee ficlan kelimadan waxay keenaysay laga helay caalim weeye walaysa kullu caalimin faqiihan laakiin caalim kasta faqiih maaho caalimkii naxo caalimkii xadiis caalimkii tafsiir baa jirta marka markaan eegno lafdigan ama macnaha alfiq iyo macnaha alcilmi way kala waasacsan yihiinoo fiqigaa hoos imanaya oo hoos gelaya ama noqonaya qeyb afraadii iyo madluulkani keenaya kaba mida ayuu noqonayaa oo cilmigaa ka waasacsan taas weeye intan wuxuu ugaba jeedaa hadhow cilmigii buu tacriifin doonaaye marka walfiqhu fiqhigu akhasu isagaa ka khaasan oo min alcilmi cilmigiio dee fiqhigu sidaan soo aragnay macrifadii axkaamta sharciga ahayd unbuu ku kooban yahay ninkaa naxwada dhiganaya ama cilmi kale la dhiganaya dee faqiihna lama odhanayo cilmigiisana fiqhi lama odhanayo laakiin cilmi baa la odhanaya sida fiqhiga naftiisaba cilmi loo odhanayo cilmigaa ka waasacsan markaa haddaba walcilmu cilmiguna macrifatu lmacluumi waa wixii la ogaa aan cibaarada yar bedelaboo macrifatu lmacluumi waa macrifatu maa min sha'nihi an yuclanba wey waa waxa ay sha'nigiisa iyo xaalkiisu yahay in la ogaado oo dee sha'nigiisu ama markaa wujuudkiisa ha la ogaado ama cadamkiya laakiin sha'nigiisu yahay in la ogaado oo la garto ayaa la yidhaah see laakiin lagu garto calaa maakii korkii huwa isagu waa waxaasi ama macluumkaasi ama shaygaasi bihi bacda bimacnaa calaaba aan kaba dhigan doonaayo bihi oo ayaa qaybtan may dhicin qaybta dambe nusqooyinka dambe qaarkood ba ay dhacday matigeen bihi ay calayhi isaga korkiisa uu ku sugan yahay fil waaqaci sida jirta ee waaqaca oo cilmina waxaa la yidhaahaa buu leeyahay waxaan sha'nigiisuya in la ogaado ama shaygii dee macluumka ahaa ood garatid laakiin sidaad ku garanaysaa idraak weeye oo aad fahamtid ood haleeshid ood garatid san ay xaqiiqadiisu tahay macnaa waxaan adigu aad ka haysato ee macrifiya aqooni waxay waafaqsan tahay siday jirtee waaqiciisu yahay maaha adigoo si qaldan wixii u fahmay maaha adigoo si kale u haysta maaha taa jahli buu inoogu fasiri doonaa ama jahli buu ku tacriifin doonaaye waa shaygii macluumka ahaa ama sha'nigiisuha in la ogaado ood garatid oo aad markaa u fahamtid sida uu yahay ee waaqic ahaan uu yahay xaqiiqadiisu ay tahay taas baa cilmi laydhah oo dee ruuxa shayga sidiisii uu ahaa u haleele u gartay ayaa ah ruuxii wax garanaya oo ruuxa shaygaa wax garanaya kaasaa waalcilmu macrifatu lmacluumi waxani waa iska hordhacun iyo taqdiimo barhkood cilmigii waxaabay yidhaahaan waa dee shay iska waadixo tacriif baan u baahnay ama aan dee saa loo tacriifin karin macrifatu lmacluumi waa wixii macluumkaa sha'nigiisa in la ogaado oo la garto calaam maa kii korkii lagu ogaado oo lagu haleelo lagu fahmo huwa shaygaasi bihii ay calayhi isaga korkiisa uu ku sugan yahay fil waaqaci saa xaqiiqadiisu ay tahay ama waaqicee jira waljahlu jahliguna jahligii buu tacriifinayaa tii cagsigii buu inoogu tacriifiyey waa tasawuru shayi shaygii oo la suuraysto calaa khilaafi maa kii si khilaafsan huwa shaygaasi bihi halka nusqooyinka qaarkood calayhi baaba dhacday dee kollayna waa lafdi aada u cadba bihi ay calayhi sida korkiisa uu ku sugan yahay fil waaqaci xagga waaqaca iyo sida uu yahay xaqiiqadiisu tahay tii hore un cagsigii buu inoogaba dhigay oo jahlina waxaa la yidhaahaa shaygan waa kuu muuqdaa waxaad sileedahay waad fahamsan tahay laakiin waxaad u suuraysatay si uu ahaa si ka duwan si uu ahaa si ka duwan ayaad u suuraysanaysaa u fahamsan tahayba uu kula yahay kaasna waxaa la yidhaha jahli kale jahliga ay laba yidhaahaano jahli basiid iyo jahli murakaba kan waa jahligii murakabka jahliga basiidka waa wixii inaad garanaynba macrifaba u lahayn waxaan taas oo kale oo wixii haddii lagu weydiiyo oo tidhaaho la adri anigu ma garanayo dee waa jahli waa jiraayo waa jahli basiid oo kale laakiin wixii lagu weydiiyey eed si ku fasirtay san aad ku fasirtayna si uu ahaa si ka duwan ay tahay laba jahli baa meeshuu yimi shaygii jaahil baad kaba tahay maxaa kalood ka jaahiltay naftaadii inaad adigu waxaan aad garanayn waxaad isu haysataaba inaad garanayso oo wixii inaad macrifo iyo garasho u leedaad isu haysataaye waad ka jaahil tahayba jahligaagiina waad ka jaahilto markaa laba jahli baa meeshii jiro jahli murakaba yidhaahaan laakiin ruuxan garanaya waxaan macrifo dee isagu og inaanu waxaan garanayna marka la weydiiye le ma garanayo isagu waa jahli sahlan ama jahligaa basiidka ee kan labadaa jahli baa jira waana kaa labadii jahli buu fasirayo waa shaygii oo la suuraysto waljahlu tasawuru shayi shaygii oo la suuraysto calaa khilaafi maa kii si khilaafsan loo suuraysto huwa shaygu bihi ay calayhi isaga korkiisa ku sugaya fil waaqic sida waaqaca waa ruuxaan waxba garanaynoo haddana inuu aqoon leeya isu haysta inuu aqoon layihi isu haystaa kaas baa lagu magacaabaa jahli oo jona jahligaan weyn ee jahligaan murakabkaa bal kaaba weeye waa umuuro tacriifyo ayuuman kuma jirnaa wax lagu sii joogjoogsada maaha dee kol haddaan lafdiga iyo ujeeddada fahamno bal qaybihii haddaba cilmigu waa kaa inoo sheego wuxuu ina yidhiba waa macrifatu lmacluumi calaa maa huwa bihi fi lwaaqic ayuu ina yidhi laakiin isagiibaa qayba u kala baxa qaybihii buu inoo sheegayaa oo wuxuu yidhi isagoo qaybaha inoo sheegaya waalcilmu cilmigu horta cilmigii baa laba dee san waa dee kitaabkiiba aada u mukhtasaro waa kaa waxay yar keeni lahayd inuu dee cilmigu waa laba nooco nooca hore waa kaa nooca dambe ayaa dee hadalkii yar basisnaa ee kuba toosna kitaabkii baa dee aada mukhtasar oo kolley taasaa keentay tan cilmigii baa laba qaybood buu u kala baxaa mid lagu magacaabo cilmi daruuri ah iyo mid lagu magacaabo cilmi nadari ah labadoodii buu inoo kala saarayaa inoo kala macnaynaya wuxuu uhi waalcilmu cilmiga addaruuriyu daruurigii oo waxaan ruuxa idiraar ahaan uu macnaa u sugnaanaya uu ruuxu ku qasban yahay waxaan inuu saasun u ogaado isagoonu isdiidsiin karin iska daafici karin garashadiisa haddaba cilmiga daruurigii maa kii weeye laa yaqacu aan dhac ahayn oon xasilahayn oo ruuxaan ugu dee xasilahayn can nadarin fikir wixii lagu fikirood u fiirsatood dee eegtay bal calaamaadkiisi iyo amaaraadkiisiyo waxaa si aad u ogaato waxan oo dee halkaa aada ama danni u gaadho ama yaqiin aada u gaadho nadar xaggii nadarkuna isagaaba inoo fasiri waa fikirkan aada ku fikirayso u fiirsanayso rogrogayso waxan aada doonayso bal inaad ogaato ee hadhow markaa ay ka dhalanayso ama danni aada wixii wax u malayso ama yaqiinba aad markaa ay ku gaadhsiinaya haddaba wixii aan nadar xaggii fikir xaggii aan ka xasilin ama aan ku iman fikir iyo wastidlaalin daliilasho istidlaalin istidlaal waa adig daliil dalab aada dalabto daliil ama aada wax u daliishatood amaaraadkiisa iyo aasaartiisa iyo waxaa intaad urursato aada markaa daliilkaasi uu ku gaadhsiiyo wixii dee bal markaa ama cilmiga ahaa ama danigaa uu ku gaadhsiiyo taas baa lagu magacaabaa kolley laba nuska haysataan qolooyinkii malaha dee bergii hore kitaabka iibsaday waa toban sunood hortood kan anigu aan haysto kale ah iyo dabcadan dambe dabcadaa hore naqsi baa jira waa qolooyinka aniga ila dabca a weeye ee kitaabkii yaraa haystay berigii hore dee markaa aynu kaba aqrinay halkan naqsi baa dhacay ama qolooyinkii markaan eegay dabcadan oo dabcadan kale way dhan tahay wixii matni haysana waxaan filaya inay u dhan yihiin kolley shuraaxda kalena quratulcayn sharaxaasaan eegay oo matnigiisu waa iskaba dhammaa nadmiga cabredu waa dhan yahay marka halkan wax dee misaalo kale ah oo cilmigii daruura ku misaalinaya ka dhacay markaa qolooyinkiina nuskadan haystaa kolley nuskada kale ama mutunta ayay kaba qoranayaan oo matniga dushiisa kuba qoran oo cibaarada eeg ku sugan kuwa kale waxa weeye waalcilmu daruuriyu maa laa yaqacu can nadarin wastidlaalin kaalcilmi alwaaqici biixda alxawaasi alkhams alatii hiya asamcu waalbasaru waashamu waadawqu wallamsu aw itawaaturi intaas baa dhacsan oo nuskadan hore ka dhacsan laakiin nuskadan dambe way ku sugan tahay imika dee la yar weyneeyey waa kitaabka naftiisa uun waa dadka sharaxaysaan sheegaya mutuntuna horta matnigan arkay way ku sugan tahay bal sharaxaa kaleen sheegayo nadmiga camradiinti oo markaa waa hadal ka dhacay baan leeyahay nuskadan ka dhacsan waxa weeye walcilmu daruuriyu cilmiga daruurigii maa laa yaqacu waxa aan dhacahayn aan xasilahayn ee ruuxii aanu dee xaggii dee aan ugu xasilahayn can nadarin fikir uu waxaan ku fikiraya eegid iyo hubsasho iyo isagoo bal wixii aada ugu fiirsaday si bal fikirkaasi u gaadhsiiyo hadhow ama dani ama yaqiin iyo wastidlaalin daliishi uu wax u daliishaday waxan oon daliil ku iman iyo istidlaal marka muxuu taa kaba dhigay kalcilmi waaba cilmigii oo kale alwaaqici xasilay ee ruuxii u xasilay biixdaal xawaasi waxyaalahan dareemayaasha ama xawaasta midkood alkhamsi shanta ah alatii xawaastaasoo iyo samcu maqal iyo walbasaru basar ah washamu urti wadawqu dhadhanki iyo walamsu oo bal waxa weeyaan cilmika sheeg waxaan aan arkayno waan sor fadhinaa waan is arkaynaayoo kale araggaa markaa ruuxan aragtay ayaa isagii iyo wixii macrifadii ay kugu xasishay maaha waxa lagaaga baahanyay inaad fikirtood u fiirsato bal aada aahaar iyo amaaraad kalena eegto si aad isagii u ogaato marka waxaa arag kuugu yimi ama taabasho waa cilmi yaqiiniya ruuxu hadduu yidhaaho wuxuu arkaya ayaa isdiidsiinaya malaa waxaan isanba ma aha ee waxaan u baahnaya istidilaal iyo waxyaalo sida nimankii sofistayiya la odhan jiray oo kale e waa ruux mukhtalulcaqli una malaa dee waxa weyan caqligiisi aan u toosnayn dhadhankii wixii aada dhadhamisay markaaba idraagiisii waad haleeraysaa isagoon fikir kaaga baahnayn istidlaal aan kaaga baahnayn wixii aada urisay waa saas oo kale haddaba xawaasta mid ka mida wixii lagu gaadho iyada taasi waa cilmi daruuriyahoo ruuxu isim isma diidsiin karo oo waxaan ma odhan karo malaa waxaan dee aan u fiirsado aan u hubsado si aan wixii bal wujuudkiisii u ogaado haddaba kaasoo kale cilmi daruuriya la ydhaa waa qaybta aw bitawaaturi marka lafdiga aw bitawaaturina waxay ku cadfantahay kalcilmi lwaaqici biixda alxawaasi alkhamsi kuwa kalena waxa kale xawaasi inbuu sii fasire waa sida cilmiga alwaaqici xasilaya biixda alxawaasi xaasooyinka mid kamida alkhamsi shanta aw bitawaatiri aw kalcilmi sida cilmigii oo kale alwaaqici macnaa xasilayay bitawaaturi tawaatur oo dad aada u kala badan u badan oo aada u kala duwan oo inay been ku heshiiyaan oo ay isku soo heshiiyaan si ay dadka beentaa ugu sheegaan ama beeni cale iyagoon isogaynba ay ugaba dhacda ay mustaxiil tahay ayaad wixii warkii kaba maqashay taasoo kalena fikir uma baahna istilaal uma baahna inaad rumaysato waad ku qasban tahay oo kale waa yaqiin kaa cilmi daruuriya la yidhaha ama tawaatur ku xasilay ama xawaastaa shanta ah mid kamida dee isagii lagu gaadhay ee lagu ogaaday kaasi cilmi daruuriyuu noqonaya wa ama alcilmu cilmiga almuktasabu ah kaa la kasbaday cilmiga muktasabka cilmi nadariyana waa la yidhaha kan isagii eeg ruuxii waa umuurahan shareecada daruuro ahaan loogu ogayo salaaddu inay waajib tahay yar iyo weyn waa la garanayaayo bal iminka ilmo yaroo laga yaabaa in toddoba jira sideed jira hadduu ruux weyn oo rabadaan wax cunayo arko waa qariibsanaya waa la yaabaya cilmi uma baahna waa shay caam ah shay daruuro ahaan ama cilmi daruuriyo kuba yimi ama tawaatur kuba yimi weeyo si daruuro ahaan iyo si qadciya shareecadii loogaba ogayay marka kaasoo kale maaha cilmi dee aan ku tirino inuu muktasab yahay oo ruuxa istidlaalkii iyo nadarkii kuba yimi waa cilmi daruuriya ama cilmiga muktasabka ah ee ruuxu uu kasbanayo ama cilmiga nadarigii fa huwa isagu almawquufu ka ku taagan weeye cala nadari fikir iyo hubsasho iyo eegitaan iyo wal istidlaali dariishi la dariishado shayga adiladii iyo amaaraadkii iyo wixii si hal dhow loo ogaado oo loo gaadho bal cilmigii bal markaa taas baa la yidhaha labada cilmi buu inoo kala sheegay cilmi muktasaba ama cilmi nadariya dheh iyo cilmi daruuriya tacriifkiisna waa kaa inoo sheegay wanadaru nadarku haddaba muxuu yahy waa nadarkii huwa isagoo alfikru fikir weeye fii xaali lmanduuri fiih waa fikirkan aada ku fikirayseed hubsanayseed u fiirsan fii xaali lmanduuri fiih shaygan manduur fiiga waa waxaan la eegayo ee la doonayo bal markaa fikirkaas dabadii isagii iyo hubsashada iyo istidlaalkaas dabadeed in bal markaa dee hadal dhow xukun baad siin waxbaad ogaan ama wax yaqiin kuu noqda ama dani adag aad u malayso wuxuu inuu saa yahay haddaba nadarku waa huwa alfikru fikirkan fii xaali manduuru fiihi kan isagu manduuru fiihigaa xaalkiisa la eegayo lagu fikirayo si bal tasawur ama dee cilmi loo gaadho ama daniba iyo wal taasi waa fikirka waa tacriifun eeg nadar kaas baa la yidhaho haddii meelaha nadar la ydhaaho bal eegid wax la eega ha u qaadanin nadarkii waa kaas wlistidlaalu istidlaalkuna waa sintii taadii dalab bay faa'iideynaysaa waa dalabu daliil bal waxaan wixii dee daliilka uu ahaa la doono la dalbo ama wax dee taas baa istidlaalna la ydhaah wadaliilu daliilkuna walmurshidu waa waxa wax ku hanuuninaya ilalmadluubi wixii aad doonaysee madluubka ahayd waxa ku tusa ee ku gaadhsiiya madluubkaagii kaas ee dee amaaro ama calaamo ama wuxuun ah ayaa daliil lagu magacaabaa kolley matnigan in ama la socday waxa weeyaan sharaxa quratulcayn oo kale iyo dabcadan ama matniga yaree daarulcaqiida ay madbacaysay labadaba halkan waxaa la socotay matni ahaan liannahu calaamatun calayh wuxuu madluubkii kugu tusaya oo kugu hanuuninaya madluubkan buu calaamo u yahay madluubkan baa dee amaaro uu yahay kaas baa daliil daliilkuna waa wixii dee maqsuudka ama wixii madluubka ahaa ku gaadhsiiya ee aad ku ogaatid bal wuxuu ahaa calaamo isaga u ahaa kaasna daliil baa la ydhaha waa umuuro kolley iska yar daahira laakiin tacriifkoodii ay sheekhu inoo horreysiiyey tacriifu dhanni washaki kolley casharku halkaas inoo jooga wallah subxana wa tacala acla aclam kolleyna caadi bu الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا تعريف الظن والشك ظنiga iyo shakiga tacriifkoodii weli muqadimaadkii fanniga ayaan ku jirnaa marka casharkii hore waxaan ku soo aragnay cilmiga iyo jahliga tacriifkoodii taas baan kuba soo aragnay jahligu inuu isna weliba laba qaybood ama jahligii murakabka ay uu isagu tacriifiyey jahliga ay jahli basiida ku magacaabaan bal halkanna waxa uu inoo sheegayaa oo halkan ama uu sheekhu ku sheegayaa raximahullahu tacaala danniga iyo shakiga tacriifkoodii iyo waxa u dhexeeya labadooda wada markaa wuxuu idhi sheekha matniga lihi raximahu llahu tacaala wadannu dannigu tajwiizu amrayni laba amar banayntooda la banneeyaa la yidhaah oo ruuxii dee agtiisa kanna ku bannaan yahay uu suurtagal yahay kan kalena waa suurtagal labadiiba agtiisa jaa-is bay ku yihiin ama labadan ixtimaal waa laba ixtimaal oo waarid ah laakiin axaduhumaa mid ahaani oo midkood adharu uu ka muuqasho badan yahay min alaakhari kii kale uu ka muuqasho badan yahay oo macnaa midkood baa ka raajaxsan ka kale ka raajaxsan waa dannigii oo waxa weeyaan dannigii imika laba ixtimaal baa jira oo ruuxa agtiisa labadan ixtimaalba waarid bay ku yihiin bal masalan imika shay wujuudkii inuu yahay markaa ama de la helayo uu jiro iyo wujuud la-aantii buu labadaba bannaynayaayoo agtiisa suurtagal ku ah laakiin dhinacba uu u badan yahay oo u raajaxsan dhinaca raajaxa tajwiiska naftiisu dani maaha walow cibaarada ay taa keenayso bannayntan uu ruuxu bannaynayo ee labadan ixtimaal agtiisa ay waarid ku yihiin taasi danniga maaha ee dannigu waa darafta raajixa ah labadan shay ee ama labadan ixtimaal ee meeshan dee waxa weeyaan labaduba ay suurtagal ku yihiin ama waaridka ay kuba yihiin dhinaca uu isagu uu isleeyahay malaa kaasaa jira dhinacaas baa lagu magacaabayaa danniga oo dannigu kaas weeye dhinaca labaadna waxay ku magacaabaan ama ay idhaahaan wahan bay idhaahaan oo dee isagu kani hadduu yahay kii raajixa ahaa ixtimaalkaasna ixtimaal daciifa noqday dhinacii ixtimaalkii qawiga ah mooye kii kale daciifka ahaa wahan bay idhaahaan bal kaas baa danni lagu magacaabaa washaku shakiguna tajwiizu amrayni laba amar bannayntood weeye oo laa masiyata masiya iyo dheeraad iyo fadiilo adigu leexadihimaa midkood aanay u sugnaanin cala al aakhari ka kale waa umuur aada u sahlan oo u dhow oo dannigu haddii uu ahaa taradudkii uu shaksi laba shay ku taradudayay ama beyna wujuudi shay wa nafyihiba masal ahaan laakiin dhinac uu badnaayo oo dhinac uu ahaa dee ku u malaynayo oo dhinacii raajixa danni ah lagu magacaabay taradudkaa naftiisa shaygan dee labadan ixtimaal lagu taradudayo laakiin aan shaksiga dhinacna aan u raajaxnayn oo kanna isagii waa ixtimaal waarida kanna waa ixtimaal waarida laakiin dhinac uma badna dannigiisu oo dhinac isagii ma raajax yeelayo oo dhinacagtiisa meel raajax kuma aha sababtu wax kan ka raajax yeelo daraf ahaan darafta kale ka raajax yeelaaban jirin kaasna waxay ku magacaabaan shaki ayaa lagu magacaabaa bal taa weeye umurahani waa dee tacriifaad qayb luqa ahaan laakiin dee cilmiganba markaynu eegno alfaadan oo qayb muhiba kaba ah iyo dalaalaadkeedu ee kolley waxa asal u ahba luqada carbeed unbaaba asal u ah ee qur-aanka iyo xadiiskuba ay kuba yimaadeen bal markaa intaasa adigu dani la ydhaha marka maxaa umuurihii ay inoo noqonayaan cilmi iyo jahli iyo dani iyo shaki waa inta uu inoo tacriifinayo wa inoo kala hadho casharkii kale ayaan dee adigu waqtiga inaga dhacay oon ku kala goynay cilmigii shalaytaan soo aragnay oo wixii uu inoogu tacriifiyey bal isagoo laba qayboodba u kala qaaday laakiin waan soo aragnay oo waa shaygu si uu yahaa uun ama waaqaca iyo nafsul dee uu kuba ahaayo lagu ogaado taas buu cilmina yidhi jahligiina wuxuuna soo yidhi shaygii oo loo suuraysto si uu ahaa si ka duwan waana jahligii murakabka ahaa bal cilmigiina laba qaybood baa daruuri iyo dee kii nadarigaah buu inoogu soo kala qaaday dannigiina muxuu noqday waa laba ixtimaal baa meeshii jira labaduba agtiisa waalid bay shaksigan ku yihiin laakiin dhinac baa dee wax xoogeynaya wata ama wax raajax yeelayo dhinac bua markaa raajixa dhinacaa raajixa danni lagu magacaabaya markaa ka shanaadeenu meesha inoogu darino waa darafta marjuuxa ah ee dee imika ixtimaalka daciifkaa noqday oo waham ay yidhaahaan shakigiina wuxuu inoogu fasiray uun taradudka bayna a ixtimaaleyn uu ruuxu ku taradudayo eeg waa laba ixtimaal oo ayuu dee se wujuud iyo wujuud la-aan oo kale ayuu ku taradudayaa wax dee marka la eego qaraa-in iyo umuuro kale oo murajaxaad oo jaanib jaanibka kale ka raajax yeelayaana ma jire sibay way siman yihiinba taasna shaki baa la yidhaha bal taas weeye waana sidaa kutubta usuulka inooguba sugan allahuma waxaa jirta dee kollay culumtu waa iskuba wada xidhan tahay bal cilmi dadkii uga dhow baaba jiro dee fiqigoo kale marka la joogo oo shakigu uu soo noqnoqdo oo dee abwaabtana badankeeda uu kuba soo noqdo culimmada ka hadalkoodu laga bilaabo dahaaro iyo ilaa abwaabtaa kaba dambayso oo dhan oo shakigana markaa halkaa axkaamayo sida la yeelayiyo sida dee lagu cilaajinayo culimmadu ay kagaba hadlaan cilmigan kale alqawaacid alfiqiya oo isagana qaacido aada u weyn oo qawaacidda ugu waaweynba fiqiga ah qaacidadii alyaqiinu laa yazuulu bishak ama laa yuzaalu bishak shaki waa kaa qaacidada wixii yaqiinta ah laguma suuliyo shaki shakigaasoo kaa qaacidadaasna dee waxyaalaha ay qaacidadu keenayso iyo furuucdeed iyo waxaasna culimmadu ama qawaacid fiqiyay kaga hadlaan bal umuuro badan oo fiqigan dee khaaska ah kuba soo aroortay oo abwaabtaa kala duwan kuba soo aroortayna markay cilaajinayaan waa qaacido ay soo qaataan haddaba marka meelaha la joogo shakiga waxay u isticmaalaan mutlaqu taradud taradud wax lagu taraduday mutlaqi marka haddii labada ixtimaal ee lagu taradudaya ay sima yihiinna shaki way odhanayaan bal haddii dee san danniga imika laynooidhi ay kala raajaxsan yihiinna shaki bay odhanayaan oo markan ay leeyihiin sida shakigii salaada oo kale hadduu ruuxu shakiyo oo uu bal markaa shaki ka galo dee salaada rakacaadkii uu tukanayey oo kale ma tii saddexaadba ma tii afraadba shakigaasi haddii uu si isleeg uu labadiiba dee ay yihiin taradudkiisaasoo aanu kala agtiisa ku kala raajaxnayn shaki bay odhan dee xukumkaasna uu leeyahay haddii laakiin dee waxa weeyaan shakigii danni baa soo galay oo dhinac buu isleeyahay mee saddex ma afaroo waa tii afraad buu isleeyahay oo taasaa isagii u badan iyaga marka baabkaa la joogo waa shaki uun oo waayo mutlaqu taradud waa sayda ibnulqayim iyo nawowi iyo a'immadu ay caddeeyaan oo sidaas walow a'imo ay jirto ama culimmada qaarkood laftii xadiid kuba yimi oo dee liyataxara sawaaba oo kale taas dannigii qaalibka aynu ku dhaqmayo kuba fasiraya laakiin haddana intooda badan waa kol haddaan wuxuu yaqiin ahayn yaqiintuu ku binaynayaa buu la odhanaya wixii la hubay ee wixii aan la hubinba ama yaqiin wixii qaabilayaba agtooda shaki bay ku taba bal taasna bal waa iiga tambiih iyo baraarujin imika halkanse balkan baan wadanaynaaye markaad abwaabtaa joogtaan macnihiisu ama tay culimmada iyo fuqahadu u isticmaaleen mutlaqu taradud bay shakiga u isticmaaleen marka hadduu taradudku uu yahay wax siman iyo hadduu yahay imika kan danniga laynayidhi in dhinac uu yar raajax yahay intuba marka yaqiinta la baaldhigo ee yaqiinta la qaabilinayo shaki bay noqonaysaa wadannu tajwiizu amrayni laba amar banayntood weeye labada amar waa laba ixtimaal wujuud shay iyo wujuud la-aantii la banneeyo adharu me axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqasho badan yahay min al aakhari ka kale uu dee wax yar raajax yeelaya ay jiraan oo uu ka raajaxsan yahay daraftii kalena waa taan nidhi wahan baa la odhanaya marka bannayntan adigu aada bannaynaysaa nafteedu danniga maaha ee waa labadan amar ee ixtimaal ee la bannaynayee la leeyahay labaduba waa waarid ama waa suurtagal jaanibka raajixa ah ayaa dannigii ah ee tajwiiska naftiisu maaha danniga cibaaradu taa haba ahaato washaku shakiguna tajwiizu amrayni laba amar bannayntood weeye ama taradud laba amar dhexdood lagu taradudo oo laa masiyata masiya waa intaasi ku kala dunaanayaan dannigii laa masiyata masiya liaxadimaa midkood aanay usugnaan cala aakhari oo labada ixtimaal waa siman yihiin wax qariina ah ama wax kale oo jaanib raajax yeelayaana maba jirto marka isna shaki baa la odhanayaa bal wixii ay dee u isticmaaleen fuqahana waata aan soo sheegnay kollayna sida aan soo sheegnay kitaabka dee waxaan eegaynaa matigan imika waayo dhaqsaan ugu soo noqon doonaa inagoo sharaxa aqriyayna haddii alla yidhaaho oo hadalkaa wax ka badanna uu imanayo imika waxa ujeeddadeennu ay tahay matnigii in la dabdiyo oo dee la dabdiyo tacriifu usuuli lfiqi wa abwaabu kolley dee waxyaalahanna tacaariif mee canaawintan koobkoobanna shaarixan ama dee ayaa laba yimi eh dee kitaab kolley waa alfaadiis way walow ay tahay oo waxyaale sidan uu qeybsan yahay lakiin haddaan xal arkaa asalkiina aanay kuba sugnayn matigi usuululfiqiga iyo abwaabtii ama tacriifu usuulilfiqhi usuululfiqiga tacriiftiisii wey iyo wa abwaabu abwaabtiisii oo dee aynu maha abwaabta tacriifkeedii imika halkan ee waa waxyaalaha uu kaba kooban yahay ee lagaga hadlo si guud oo saasaan isaga rafcinaya cunwaankaas iyo fiqiga usuushiisii oo la tacriifiyo waxaa jirtay markii aynu soo bilo ama casharkii kan ama sii hore ka sii horeeye kan uu usuululfiqi inoogu tacriifinayey waxaan soo sheegnay markan waxyaalahan murakabka idaafiga ah ee sidoo kale laba kelimoo mid ahaanta kale loo idaafeeyey ka kooban markay tacriifinayaan laba dhinac baa tacriifka laga eega mar waa laka labada kelima la kala qaadaa oo midba gaarteeda loo tacriifiyaa si dhab ahaan loogu fahmo wixii dee bal markaas adigu macnahan la doonayo in la tacriifiyo taa markaa waan soo aragnayoo alfiqhuna wuu inoo soo tacriifiyey wuxuu yahay al-usuulna wuu inoo soo tacriifiyey wuxuu yahay matigaynu ku soo aragnay jaanibkan markay ka eegaan waa nin jaanibkay horraysiiyaane ee markii hore laba kelimoo kala duwan bay ahaayeen oo midba macno leedahay markii labadii kelima laysu idaafeeyey laystarkiibiyey ayay iyagoo wadasan dee isu tarkiibsan ayay calam noqdeen ama laqab wax u noqdeen imikana asalkii aynu soo aragnay iyo alfiqigii aynu soo aragnay labada macno kale lahaa ayaa iyagoo wada jiro isu idaafaysan ama istarkiibsan laqab iyo calam iyo magac u noqday fannigan aan hayno laqab ama calam u noqdeen imika markaa maxay tahay tacriifkaasi waa inoo horeeye oo